kulan ay maanta yeesheen bulshada xaafadda hodan iyo sidoo kale dadka kenyaanka ah ee gobollada kale ee dalka ka soo jeeda ee ku nool wajeer kulankaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyeen jiifka xaafadda hodan iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxa waaxda hagaajinta magaalada ee town municibalka kulankan saddex geesoodka ah ayaa waxaa looga hadlayey go'aamadii ka soo baxay shirar maalmahani xaafadda hodan ka dhacayay kaasoo looga hor imaadsanaa daroogada xaafaddaasi lagu dhex gado noocyadeeda kala duwan
sidaa og tihiin komitiyada oo culammada sheekayaasha ardada dhinacana ka yimaada oo bulo hodan odayaashaada maanta xafiiska ay u imaadeen waraaqda resolutionkooda go-aankooda ay dhigteen ay maanta ii keeneen as a municipal manager waa ka qaada tan kale waxaan u sheega amarka ay soo baxsadeen annaga dowlad ahaan intaan fulinin waay gacanna waa ku siinaynaa dadka kiosk meesha oo daroogay waxaan ku wadaayin notice waa siinna wax biri ka bilowd meeshaas raid aan ku bilaabaynaa kiosaashaas ku duwaxiraynaa komitiyada oo non locals oo dadka ajnabiga oon u dhex jiraan chairmankooda maalimu maalimu usoo yeere mr andego u yeere shir weyn aan galna meeshan waa isku go-aansanna intaan resolutionka komitiyada oo bulohodan location qaateen intay ku waafaqeen ejiifaftooda kudi arrintaas kudi intay gacan nagu siiyaan taasno insha allah waa noo soo muujiyeen asagaan u dhiba intuu hadlo marka annaga waxaan ka cabanaynay inay dadkanayta xaafadda ka ganacsanayo beecshada xun lagu wada ay xaafadda ay nooga soo baxaan beecshara xaal baan rabnaa ma doonayna annaga wax bangi iyo wax la dhaha waxyaalaas in xaafadda aan looga gado waa ka hor imaadsannahay marka meesha waxaan iskugu imaanay inaan municipal aan u sheegnay wixii annaga aan go-aan soo gaarnay wuu naga guddoomay qaran lahasii chairmankii nimankii dadkii down ka imaadeenna way nala joogaan ayagana way naga qaateen marka go-aan aan gaarnay go-aanka aan gaarnana kulli aan soo wada gaarnana waa haddan waa haddan u taagannahay marka ma doonayna annaga xaafaddaayna inay naga halowd ilmaha inay naga halaya ma doonayna xashiishaan doonaynin dadkan afarta saac ku gaaraya meelaha ku ganacsanaya ilaa afar saac wax ka bilowda xag ka jirana ma doonayna shakhsiyaad matalayay ama guddoomiyeyaasha dadka aanan u dhalanin wajeer ee kenyaanka kale ah ee loo yaqaano naan lokolka ayaa qaatay go'aanada ka soo baxay waxgaradka jiifafta xaafadda hodan iyo culummada Majina naitwa Benson Mdharimi ama kwa jina mtaa anajulikana kama mwalimu. Leo tumetembelea ofisi ya municipality tukiwa na bwana CEO municipality. Tumeweza kujadili mambo mingi kuhusu amani na utangamano, umoja katika hii jamii yetu. Jamii ya Wajir imekuwa ikiishi pamoja na pia maneno tumekuwa tukitatua pamoja. Kwa hivyo leo kulikuwa na suala ambalo limekuwa likisumbua wanakijiji wa Bulhodhan na tumeshirikiana kuwa tutaleta umoja na pia zile vitu ambazo hazikubaliki ambazo zinaweza kuwa zinauzwa huko Bulhodhan. Tumejadiliana kuwa au vijana ambao wanaishi huko eh, wauze biashara, wafanye biashara ambao ni halali na pia wale ambao wanafanya biashara haramu wataweza kuhamishwa biashara zao ama zifungwe kabisa, sababu bula watu wazee wa Bulhodhan wamesema kuwa wanataka amani, na pia vijana wa bodaboda ambao wanaingia huko masaa usiku kutoka saa nne kuenda, ni vizuri at least wajitahadharishe, kama ni kazi wanafanya mapema, kama ni stage wahamishe hiyo stage iko huko Bulhodhan, walete huko town at least ndio kuwe na amani, especially wakati ambao wamelala wamelala, unakuta bodaboda zinawasumbua so tafadhali tunawasi eh, non locals tafadhali tufanye biashara ambayo ni halali pia kama ni bodaboda tufanye wakati ambao inafaa zile pikipiki ambazo sikina sosta ambazo zinasumbua watu tafadhali tufanye biashara ambayo haisumbui ama iharibu amani ya mwingine tilizi ikuwe halali na pamoja na hivyo najua biashara itakuwa mzuri na kila mmoja atapata risiki yake kwa njia ambayo inafaa si kastaba ha noqotee waxaa wajeer ka socda la dagaalanka maaddooriyaha kaas oo ay horkacayaan dowladda axmed cabdulaahi jiir sidii lagu joojin lahaa gebiyahaan daroogada wajeer lagu dhex isticmaalo amaba lagu dhex iibiyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer